kulan wacanna wanaagsan meel walba aad joogtaan si kastoo maqalka raadiyo xadaado idiin soo gaarayaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada uresida oo habeen kasta hodaanka aad maqashaan marka laga reebo habeenimada jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganoon taahay idam alle ilaah kuu ganjaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gududuudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo buran gubac ku leefsiiya gidaar alaamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-nin gegan iyo allow geedqalada kaadi gebigaaba midkaasoo rabu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte urwaagolonta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacanna wanaagsan saaxiibayaal waa habnimo axada isna soo gelayso taradana ku astaysan tahay sagaalka bisha lixaad ee juun sanadka qodobada barnaamijka caawan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doonaan faahfaahin dhalada ayaa ka soo baxaysa shil geystay khasaare isku jira dhimashadii dhaawac oo goordhow ka dhacay magaalada caasimadda muqdisho faahfaahin ku saabsan ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doonaa gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed dowladda federaalka soomaaliya ayuu ka codsayn sida dagaa usoo fargeliso xiisada siyaasadeed ee xilligan ka taagan qaybo ka mida gobolka hiiraan hadal u jeeshay ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyaal maamulka gobolka banaadir waxaa maantay uu dahafray mashruuc lagu dhisayo waddo muhiim ah oo marta muqdisho hadalla halkaas laga jeeshay waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta la kulmay agaasimaha siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ingiriiska waxay ka wada hadleen ayaan xog idinka haynaa oo aad maqli doontaan saaxiibayaal sidoo kale xasan cali kheyre maanta wuxuu magacaabay guddiga qabanqaabada ee xuska toddobaadka xorriyadda labaatanka juun iyo kowda luuliya faahfaahin ku saabsan ayaan goorib idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya cabdulaahi goodax barre wuxuu maanta la kulmay wakiilada hay-adda yunisef ee soomaaliya waxay ka wada hadleen faahfaahin ku saabsan ayaad gorob dhegaysan doontaan saaxiibyaal taliyaal ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa lagu eedeeyey gelida gaashaanla dhexe cabdi cali seed oo isku dadelay magaalada caasimadda muqdisho faahfaahin ku saabsan ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doonaa qodobada soo koreenta barnaamijkan ku guda jirnaa maqli doontaan sidoo kale barnaamij waxaa ku dhegaysan doontaan xubinta aad ku-xisaha badnaed ee kalamaan qaybaha ugu dambeya barnaamijka caawa waxaad ku maqli doontaan heystaan waa tilmaan la daaho hidda kuma habboone waa tilmaan la daaho hidda kuma habboone adoo degan u fiirso adoo degan u fiirso ujeeddada ideeqsi
rux adduunya haysta dahabkana barkaanaya rux adduunya haysta dahabkana barkaanaya sidaqi waayeen durdur oomay weeye
qodobada soo koranta barnaamijkan kudu jirna ayaan idiin soo gudbin doonaa barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka tabi doona nigu xasana saaxiibka cumar axmed ibraahim saxiifa ayaa barnaamijka ii farsaminaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkiis dirdiray isqoonsaday isqabsaday qatarta ummaday gasheen intuu qabar laayaya qaarkii u faniin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodu carareeyo dadkii qulquloo badnaa qaxootiga wada noqdiyo qiimihii dalka iyo dadkiiyo qaranka soomaalinimo qaabaynu u heli karaa hal qodoba jira ogow dastuur weeye iska qoran dadkana lagu kala qanciyo qaladka lagu kala saxo sinaa wax ku qaybiyo kitaab weeye qur-aan qabsada soomaaliyey khuraafaad lama rabo
kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal kusoo dhawo barnaamijka hore waxaan ku bilaabayaa deegaanka larewasil oo ku yaala gobolka mudug Ee, deegaanka larewasil oo u dhow magaalada gaalkacyo oo ay xarunta gobolka mudug wadada isku xirta ee, wadada isku xirta ga- wadada isku xirta magaalada hoobyo ee gobolka mudug iyo deegaanka wasil ee gobolka mudug ayaa la sheegay in xiligan ay mareyso heer gabagaba ah maamulka degmada wasiil ee gobolka mudug ee puntland oo la hadla warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in wadadaasi ay goorow soo gabagabowdo xaaladda deegaanku waxaa ku socda horumaro wanaagsan sida wadada isku xirta een, hobyo iyo gaalkacyo meel wanaagsan sii maraysa saddex meelood laba meelood ay tagtay haddana waxay sii kusii dhowdaya algula oo runtii aadeeo meelihii ugu darnaa oo aase ugu dhibka badnaa waa ugu guulaysa meelihii ugu dhibka yaraaba hadda wadada ku jira
waan garto marka wadadan aad sheegayso dhismaydu haata socdo muhiimad maxay leedahay halkeyse ay martaa oo isku xirtaa
wadadaan walaal wuxuu ahaa wadooyinka wuxuu ka mid ahaayeen lagu dhibanaa oo yacni maritaankooda bay ka mid ahaayeen wadda halbowle ah bay ahayd wadda waxay ahayd een, haddii laga kuuriyeen mujtamaca reer galmudug iyo mujtamaca een, gaalkacyo oo yacni degan iyo hodeeda udhaxaysa aad ugu- aadna ugu shaqaysa ka mid ahayd waan gartay marka hadda dhismaheeda iga waran halkee buu marayaa
dhismaheeda hadda wuxuu marayaa xadiido meel la dhabo calimudo u jidaa toban kilomitir ama toddoba kilomitir buu marayaa waxaana waxau dad iyo duunyo iyo diin dan iyo dad iyo duunyo iyo duyaadilaha kuriyay way ku biirsadeen runtii annaga gaalkacyo baabuurka ka soo baxa wasil wuxuu usoo socon jiray lix beri hobyana wuxuu usocon jiray adigu wuxuu toddobaad buu usocon jiray gaalkacyo gaare ka soo baxa ilaa hobyo wadooyinka toddoba beri ku jiri jiray haddana waxay noogu yimaadaan wax saac ba ilaahay kuuna ka yar lix saac baa baabuurta anaga baabuurta loo yaqaano rumamayda awalna maba la aqoonba tm waxay nooga imaan jiray wadankan kama qaraaba jirin raramayso qaasa kaabka iyo cuntada tmkaas ka shaqay jiray laakiin alxamdulilah hadda hadday noqoto baabuurta yarka nooca raaxda wabayaasha oo xamuulka noo soo qaada ku waaweyn muddo bacan ay u socdaan yararkana afar saac bay u socdaan waaweynka lix saac bay u socdaan Een, waxaan kaa rabaa markaa fayeena wadadan ma gaalkacyo baa laga soo bilaabay dhismaheeda mise dhanka hobyo
wadadan dhismaheeda waxaa laga soo bilaabay oo kow laga cudur dhigay laga hadii laga kure laga bilaabay meesha ugu darneed waxay ahayd wasil iyo hobyo oo lixdan kilomitr isku jidha Mhm.
meeshaas baa ugu darneed oo baabuurta saacado badan ku qaadi jirtay wasil baa laga bilaabay hobyaa lagu xiray wasil baa laga bilaabay algula hadda ku ay ku xirmaysa algulaa laga qaadaya gaalkaa ku xiray waan gartay meesha laakiin ugu daran ugu daran oo dadku aad iyo aad hooyooyinka iyo dhallaanka iyo dhaawacyada iyo dadka jiran aad bay ku dhiban jireen waa hobyo iyo wasilad udhaxaysa meelaha kale xoogaa rajiba lahaydba laakiin meeshaas baa ahayd meesha ugu daran waana lagu guulaystay haddana meeshay marayso wadadaa markaa haddaad ku timaada bulshadu ila dhaqaalaa laga helay bulshada ka jiko ila dhaqaalaa dadku soo galeen waxaa ka mid ah baabuurta muqtabataadka la yidhaahdo oo magaalooyinka gudahooda iskaga gooshay magaalooyinka oo isku jira shan iyo toban kilomitr ama toban kilomitr iskaga gooshay baabuurta yararkeeda oo dadka awal baabuurta waaweyn saddex doora meesha gaalkacyo iyo hobyo looga raaci jiray haddana hoomeyda kugu keenaysa lix doolar baabuurka weynaa kusoo raacaysid afar doolar runtii dadku way ku diirsadeen wadadaas isticmaalkeeda waxa uu maanta keliya dadka ka dhiman waxay tahay deked haddii deked ay helaan dadkaa noloshoodu ayaa isku filnaan doona insha allahu tacaala waan gartay marka wadadan waxaad iga warantaa oo aniga dhegeystayaal sharaxaad naga siisaa qaabka loo dhisay ma laami baa la saaraya mise waa wado jay ah
wadadan streetkeedu waa jay hadda Mhm.
jaygii marka waxa ku xiga waa laami hadda maanta fanka koowaad oo hadda lacagta la hayo iyo dadka waxay aruuriyeen iyo dadkan waa- wadadan horta wadad maaha haysaa kulanaysa maaha Mm.
wadad dowladataa kulanaysa maaha Mm.
waa wado dadka shacabka ee degan degmadan haddii ilaahay kuurinayay lacag iska aruuriyeen meel ku subeen markaas ka bacdi lacagtaas wax looga qabanayo si dadkooda u dhistaan wadada hadda marka kow waxaa la dhigay jay marka kow waxaa la dhigay dhagax waxaa lagu dul shubay jay waa la garaacay sidii laamigii baa laga dhigay waxa keliya u dhiman laamigii meelihii biyo xareenkaa waa laga habeeyey waxa keliya u dhiman waxa kale laamigii oo la saaro shaqo damba lagu laabanaa ma jiro laamigiina hadda waa la hayaa boqol kilomitr laamigeena gacanta ku jira asi baa dirsanay boqolka kilo boqolkaas laamigaana dowladda federaalka ballan qaada welina nama soo gaarsi laakiin wadadan waxaa laami ahan uma dhimana Waxa- laamiga inta laga helayana waa la maraya oo wax walba waa loo nadaamiyey Een, waxaan kaa rabaa markaa fayeene waxaa sheegtay in iskutashi lagu dhisayo wadada wax kale miyaa jira sida hay-adoo kale ama maamuloo kale ka gacansiina marka laga yimaado iskutashiga
maya ma jiraan ma jiraan waxa dadka ahayn wax aa dadkaas qabadkooda ahayn oo naga taakulanaya ma jiraan laakiin wax hay-ad ah dowladda federaalka oo mar noogu dhawaaqday boqol laami ah oo tiro waa ku bixinaya welina nama soo gaarin laakiin dowladda waxay ballan qaaday insha allah waa helaynaa laakiin waa dadka jeedkooda waa dadka soomaaliya waa dadka dega galmudug oo isku tashaday wadadaa wada halbowle ahayd waxaa laga rabaa dekada hobyo iyo inay isku xirto etoobiya wadadaana ma joogsanayso hadda marka gaalkaa lagu guulaysto laamigaa la saaraya masna insha allahu tacaala waxaa loo jeesanaya dhinaca abudwaaq si ganacsigu isku xirmo etoobiya iyo cadaado iyo haddii la kor hobyo ganacsigeeda isku xirmaan toos Ee, afhayeen yonis marka een, maamulkii galmuduga aad idinku hoos tagtaan ilaa iyo hadda wax fana ama taageera ah kama aadna helin miya
maya maamulka galmudug waa dareemi kartaa ila dhaqaale male walaal waxa dhaqaalaha ugu adila kuuriya deked ma laha waxa maanta shaqeeya waada xoolaha iyo ganacsatada xoolihiiyo ganacsatadiina wadada ayagaa wada iyo jaaliyadda oo isku tegay marka dowladda galmudug maanta dhaqaalo lagu cilqabaa oo maanta meesha yaalla oo saaran ma jiro waayo ila dhaqaala xoolaha iyo beerahay ka leeyihiin waddankaana abaar badan baa soo martay ilaahay wuu naga baxshay xoolihii marka hadda waa xoolaha oo dhinaca miyiga ka yimaada waddada uga yimaada iyo dadka gudaha ganacsatada iyo dadka shaqaysta iyo dadka ku kaaban dhaqaalaha leh oo ku bixiya iyo jaaliyadda wey waxay waddada hadda ku socotaa laakiin wax maamul goboleed ah oo galmudug maanta lacag aa ognahay hayaan loogu baxsanaya ma jirto waan gartay dhinaca kale waxaad iga warantaa afayeene maamul dhisid baa waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo degmada hobyo ee gobolka mudug marka bal maamulkaas haddaad tihiin ee, xubnihiina ka tirsan oo adigu aad tahay afhayeenkii maamulka een, degmada wisil bal aragtidiina
annagu haddaan nahay maamulka wasil iyo maamulka degmada wasil waagi hore waxaa hoos tegi jireen degmada hobyo maaragtay madaxweynaha dowlad goboleedka wareegse ka soo baxday uu wuxuu u magacaabay degmooyinkan kale degmooyin aada u badan oo galmudug ah degmooyinkaas hadda anigu degmooyin badan ay jiraan laakiin aniga ka sokow ahaan wasiil ayaa ka mid ah meelaha uu ku dhawaaqay runtii markuu fiirshay shacabka degan markuu fiirshay bulshada ku nool markuu qiimeyn kusoo geeyey wasiil inay wax soo saar leedaha beeraha iyo xoolaha ay ku tirsan yihiin dadku ay soo waa noloshooda soo saaranayaan markuu eegay waddada qayska laga qaatay ee wasiil ugu weyneed markuu fiirshay ammaanka degmada wasiil iyo shacabkaba runtii meesha koowaad ilaa gaalkacyo ilaa hobyo inta udhexaysa degmo u galantay noqotay way jiraan hobyo degmo magac weyn way tahay oo xilliga dowladda dhexesiyaad barre xilligaas dad baa deganaa hobyo hadda waxa weye wasiil baa ka weyn kana shacab badan marka annaga hobyo maamulka laga dhisayo waa soo dhaweyneynaa maadaama aan nahay hadda laba degmo degmo cusub aan nahay annagu ayadana deris aan nahay awalna ayadaa hoos tegi jirnay markaa hoos tegi jirnay hay-adaha iyo mashaariicda ayada noo soo mari jireen aniguna gala degaan baa ku laheen oo waxa weye waa la macaamili jirnay oo waxa weye kumaana kumaana darnayn hadda waxaa timid inay markii laba kala magacaabay oo wax- maaragtay madaxweynuhu degmooyinka meelaha ay qaban karto uu ku magacaabay annaga wasiir ahayn dad baa noola magacaabay afartan tuula baa noos tagta bis kala guur baa sameynay hobyo waa la hadalnay waa kala guurnay waana kala baxnay hobyo waa maaragtay waana soo dhaweynaya maamulkeeda u gaarka ah ay samaysanayso degmooyinka kaloo la magacaabana hadde waa alxamdulilahi qof walba marka codsi kaliya waxaan u dirayaa hay-adaha waxaan ka codsanayaa maamulka degmada wasiil haddaan nahay mashaariicda awal la keeni jiro hobyo aan kasoo qaadan jirnay waa joojinay sida maamulka deg- sida degmo noola magacaabay diyaar waxa u nahay hay-adaha toos ina noola macaamilaan hay-aduhu deg- marka gobolka kasoo tagaan waa inay wasiir toos u yimaadaan wixii wasiira leedahay wixii hobyo leedahay anagu ma rabno wixii degmada bacdiweyne cusub oo degmo cusub ahna ma rabno anagu maamul cusub iyo degmo cusub baa nahay madaxweyne uu ku dhawaaqay waana kala madax bannaan nahay keliya derisnimada iyo ganacsiga iyo dadka shacabka wada dhasha ma kala maarmaan mana kala maarano laakiin markii la aado mashaariic waxaan ka codsanaya hay-adu inaysan ku qaldamin waxa wasiira leedahay ay soo hobyo geyn ee toos wasiir oo la macaamilaan Een, sidii awal hobyo meesha nagu soo mari jirnay Si hobyo fiican.
nagu soo mari jirnay mm, een, afhayeene marka waxaan kaa rabaa een, maamulkan haatan dhismihiisu ka socdo hobyo adinku wisil haddaad tihiin haba yaraatee wax luga kuma kuma leydin miya wax lugaa kuma lihin wax talaan kuma lihin cabdirashiid awalna waa hadii la awal waa kulahaan jirnay laakiin way noo yeereen waana anagu waana u shagnay maamulka sida ayaguna noogu hambaliyeen runtii gudoomiyaha degmadaas oo hobyo ee, aad buu noogu hambalyeeyey oo runtii waa shaqeyntii horena waa kusoo wada shaqeynay si wanaagsan baa usoo wada shaqeynay haddana waa la shaqeynaynaa wuxuu nooga baahday dhinacyada serviceka iyo ammaanka oo kale ciidamo noo gaar ah oo degmada wasiir ee leedaha waa u dirnay hobyo si ay ugala qayb qaataan maamul dhisidaas hobyo maadaama aan laba degmo aana hadda noqonay awalna ayadaa hoos fadhmin awalna wada shaqayn fiican naga dhexaysay wayna ku qanceen diyaarna waa u nahay guddoomiyuhu laakiin waxaa jira wax yar oo aan dhaliila hobyo ka wadano sharciga in la raacaa fiican waxay dhaliilka ka wadana waxay tahay yacni mashaariicdii baa weli wax isku dardarsan yihiin laakiin degmooyinka waa lagu kala baxay sharciyada waa ku kala wareegnay ayadana insha allahu tacaala ma guddoomiyaha cusuba lagu dhawaaqi doono masbuucyadan baan kala xajiisan doonaa arrintaas si loo kala guuri karo waxa- mashaariic Mm, waxaad ii sheegtay in een, wareegto ka soo baxday xaafiiska madaxweyne xaaf een, wisil degmo lagu magacaabay magacaabidaas marka laga yimaado adiinku wisil haddaa tiin iyo maamulkeeda ma tihin meel isku filan oo degmo ma u qalantaan oo mashaariicda ma maaray kartaan
runtii awalba waa ma- awalba waa maaraysan jirnay oo markii qobyo noo soo mari jiray een, rag annaga wisil maasbila golo degaana qobyo joogay oo mashaariicda qaybta qobyo marka la keeno maadaama qobyo konton tuulo konton tuulo hoos tegi jirtay markii hadda la kala baxana waa maareyn karnaa xafiisyaa u samaynay awalna amnigeena wuu sugnaa haddana waa sii adkeennay qobyo maamulka laga dhisaya kama xumin waa runtii waa degmadii hore aan hoos joognay haddana waxa weeye degmo waxaa nagula magacaabo cabdirashiid kow degmadaas waxa loo magacaabaa in laga helo shuruudihii degmo loogu magacaabi lahaa annaga shuruudihii dalab baa dhiibanay musmaree baa tagnay dalabkii baa dhiibanay saalaa bixinay madaxweynuhu waa yimid boqol buu ka yimid saraakiil badan baa yimid xildhibaano badan baa yimid amnigeedi iyo degmadii isbitaal leh xarun boliis leh xarun maamul dhexe leh boliis leh misna kala dambeyn leh yacni maxkamad leh ma jirto degmo maxkamad gaar u leh oo hadda marka- maaragtay ah, degmooyinka waaweyn sida cagaag oo kale dhuusamareeb oo kale ka- maaragtay gobolka gaalkacyo oo kale bay la mid tahay meesha waxay leedahay maxkamad dadka lagu cadaalad sameeyo qofkii gardara lagu qabto qofkii xaq le xaqiisa la siiyo qofka xaq laheenna sharciga lama siiyo marka markii la arkay intaasoo dhan la fiirsiyo shacabkaba madaxweynuhu waa noo garto kow ayadu ku dhawaaqay soo hobyaad way joogeen maamulka degmada hobyo waa ku casunnay caleemasaarka waa nagala qeyb qaateen maamulka xarga waa ka jareen haddana wax hadda dhibaa nama dhex taagna mashaariicda kaliya isku hayna maane maamul iyo nidaam kale iyo sistem kale isma hayno Si- si- mashaariicda hay-adaha hobyo Mm.
in hay-adaha ka shaqeeya hobyo oo degan Mm.
qaar in loo soo wareejiyo wasiir si oo fiican wasiir markaas ka bacd Mm.
wasiir markaas ka bacd wax looga qashay waayo wasiir afarta tuula hoos tagta haddana hobyo degmooyin kale hoos taga si degmooyinkaasna hoos taga mashaariicda Ah.
wasiir oga gaabta kaliya isku hayna maane cabdirashiid inta kale wasiirka kuma si fiican baa kuu fahmay marka degmo intaan loo magacaabin wisil ka hor hay-ado ee, ama ee, deeqbixiyaasha ama hay-adaha gargaarka wax xafiisa ma kulahaayeen wisil
ma kulaheen ma kulaheen waxay ku lahaayeen gaalkacyo iyo hobyo laakiin xafiisyada waaweyn gaalkacyo ku yaalaan gobolka mudug bu- xarunta gobolka mudug gaalkacyo gudoomiyaha gobolka mudug waa mashaariicdaa soo jara wixii hobyo hoos tago hobyo ugu dhiibi jiray markaas ka bacdi anaga hobyo wax nooga imaan jirin laakiin hadda waa kala madax banaanaanay Mhm.
degmo cusub baan noqonay degmo madaxweyne si sharciga ugu dhawaaqaan noqonay baarlamaanka soomaaliya degmooyinka la horgeeni doono oo fadhigeedu bay kama- ka mid nahay waxaan ilaahay ka rajeynaynaa baarlamaanka soomaaliya wasiir qaarkood way yimaadeen boqosha ku yimaadeen way arkeen amnigeedu inay noo fududeeyaan noona ansixiyaan sida madaxweynaha galmudug ansixiyey waxaana ka rajeynaynaa degmo cusub baan nahay degmooyinka galmudug oo dhanna waxaan kula macaamilaynaa wixii qabtaa qabta wixii dhibaa dhiba wixii dhiba ayaga annagana dhiba diyaar waxa u nahay degmo kastoo amnigeeda aan aragno inuu wax ka xun yahay inaan garab siino murug iyo maal iyo shacab la garab istaagno hadda hubyo ciidamada amniga sugaya waxay ugu badan wax ka yimaadeen degmada bacadweyne degmada wuse waa laba degmo cusub madaxweynaha guddoomiyaha degmada hubyo cusub noo dhigto yiri amniga si qayb looga qaato maamulka sida loo dhisayo ciidanka waa u dirnay waa wada shaqaynaa haddana waxaa noo haray safar aan ku tegi doono cadaado iyo dhuusamareeb si aan hay-adaha iyo gaalkacyo Aad- safaro aan kula bixin doono Mm. Waan ku degmadan fa- batiyada een, su-aasha ugu dambayso raba inaan ku weydiiyo fayaan waxay tahay adigoo mahadsan tan iyo markii wisil degmo u magacaabay madaxweyne xaaf ma maamul cusub baa loo magacaabay mise kii hore markay degmada ahayd deegaanka ahayd ka talin jiraba weli haya ta- talada
waa ti- maamul cusub looma magacaabin cabdirashiid waa sax Een, cabdirashiid hadda gacanta waxaa ku haynaa nidaam hal broces ah gacanta ku haynaa brocesku waxaa broceska gud- markii noola magacaabo degmo waxaa rabnaa maamul hore loogama dhawaaqi karo Mm.
waa in dadkii aan wax la lahayn waa dareemi kartaa markii degmo degmo kale ka guurayso Mm.
waxyaalo badan baa iskaga daran Mm.
annaga maamulkeenaan waxaa noola qabtay muddo bil ah Mhm.
inaan kusoo koobno mashaariicda iyo howlaha ka socda degmooyinka degmada wasiil u yimaadaan degmooyinka kale tuulooyinkaan hoos joogana inaan laga keeno golo deegaan ah go-aankeena wuxuu yahay shan iyo tobankaa beri ka- baa golaha deegaanka lagu soo aruurinayo kabacdi inaanu kuraasas kaga banayno wixii calaf u galaana iskale kula wanaagsan ayaanad leenahay saaxiibayaal afyeenka deegaanka wasiil ee gobolka mudug ee puntland ayuu kaasi faahfaahin ka bixinaya halka ay marayso wadada isku xiri doonta ee magaalada xeebeedka hobyo ee gobolka mudug iyo deegaanka wasiil ee puntland xulashada wareysyada ayaa maqligeysanaysaan saaxiibayaal raadiyo xadaado ayuuna idinka imaanaya gobolka hiiraan ayaan markaan aadaynaa gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed ee xilqaaysta lagu sameeyey ayaa waxa uu eedamo culus u jeediyey madaxda hirshabelle ugu sarreysa yuusuf dabageed oo maanta ku qabtay shijir aad magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa wuxuu dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday in si dadaga usoo farageliso arrimaha ka jira gobolka hiiraan sidoo kale waxauu sheegay in gudoomiyii hore ee gobolka hiiraan in wax wada shaqeyn ah aysan la yeelin doonin dadka reer hiiraan maamulka hirshabelle uu hogaamiyaha ka yahay madaxweyne waara islamarkaasna uu xusay in talada xilka gobolka hiiraan loogu dhiibay ay mas-uul ay ka ahayd dowladda federaalk ee soomaaliya afka ku hadlaa af yuusuf dabageed maaha garashada ku hadlaa garashadayda maaha waa go-aankii waxgaradka reer hiiraan iyo ugaasyada reer hiiraan xildhibaanada iyo golaha wasiirada ka soo jeeda hirshabeelle ama ka soo jeeda hiiraan khaasatan hiiraan iyo dowladda soomaaliyeed oo dadka iyo dalka wakiilka ka ah waxaan ka codsanayna mar labaad iyo mar saddexaad inay arrintayna si deg dega usoo farageliyaan cali guudlaag oo saraakiisha ciidanka iyo oo dowladda federaalka iyo kuwa nise iyo kuwa booliska hirshabeelle oo ula soo hadlas wuxuu leeyahay dabageda la soo qabto waryaaqisee waay aniga sharciyaa iqaba kale cali guudlaawo rabitaankiisu iqabamaa waana rabitaankiisu iqabamaa laakiin waxaa iqaban kara sharci sharcina inay aadaan ama keenaan ama lagu shaqeeyo aygaa diiday waxaan ku dirinaynaba wa sharciga iyo dastuurka hirshabeelle leeyahay aan ku shaqayno iyo ku shaqaymayna anaga dukaamo ku haynaha dadkoo dhan ka shaqaynayay waxaan isku haysanaa bay tahay ugu dambeyn gudoomiye dabageed ayaa mar kale ku celiyey inuu yahay gudoomiyaha saxda ee gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ee kuwa amisoom ay isaga ka amar qaataan oo reer hiiraani anagu tashannay oo dhibaatada reer hiiraan isku sheegnay oo dhibaatada hirshabeelle ku haysa isku sheegnay oo go-aankan sheega ka qaadanay aniga ay xil saarteen kadib wax xiloo laga qaadi karaa ma jiraan wax xil laga qaadi karo reer hiiraan haynuun ma jiraan iyo dowladda soomaaliyeed oo arrinta soo faragelida bas oo mugaan xaquuqda reer hiiraan oo oo oo la dulma aan sheegay iyo waxa lagu samaynaa eiga soo qoraahu saasay qalad ku too haddee anugu waaba ka madax bannaan aan aan aan qabaa ilaa amar dambe waxaa kaley qalad ku tahay haddee dad dowlaan nahay loo madaxweyneyaalaan nahay ama madaxweyne ku-xigeenaan oo dastuurkay madax ka yihiin aan fiirinayn ay madax ku yihiin ilaa dadka xoog kuma qabsanayn oo nimankaan ahay weligay maarag aniga dastuurka hirshabelle wuxuu sheegaa qodobkiisa kontay sideedaad madaxweynaha awooddiisau tilmaamayaa wuxuuna sheegayaa hadduu dalka ka maqan yahay wuxuu bedeli karay wuxuu magacaabi karaa insan jirin gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed ayuu kaas ahaa oo dowladda federaalka soomaaliya ka dalbaday in ay soo farageliso xiisada ee xilligan ka taagan qeybo ka mid a gobolka hiiraan kulan wanaagsan ayaan idin leenahay xulashada wareysyada ayaa maqlagaysanaysaan raadiyo hadaado ayaynu ka imaanaya muqdisho ayaan markaan aadaynaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineerius ayaa maanta daafuray mashruuc lagu dhisayo wada laami oo isku xiri doonta isgoyska siinaay iyo isgoyska baar ayaan ee degmooyinka warta nabadda iyo aqshid ee gobolka banaadir ee muqdisho furitaanka mashruucaani waxaa goobjoog ka ah gudoom ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basma caamir jaketi iyo gudoomiyaasha degmooyinka warta nabadda yaaqshid iyo boondheere iyadoo dhismaha laamiga ah ee wadani qeyb ay ka tahay barnaamijka isxaaqaan oo horey u iclaamiyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kusimaha gudoomiyaha degmada yaaqshid cabdifataax axmed cali ayaa ka mid ah daafurka mashruucaani lagu dhisayo wadada isku xir doonta isgoyska siinaya ee isgoyska baarayaan ee degmooyinka warta nabadda yaaqshid oo dhammaanta ka watarsan gobolka banaadir ee muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer hireso ayaa halkaasi ka hadlay ayaa waxauu tilmaamay in wadadaani ay noqon doonto mid disdidaad oo maamulkiisa uu dibdhis uu ku samey doono islamarkaasna qeyb ay ka tahay qorshaha horumarinta caasimadda si magaalada ay ula mid noqoto magaalooyin dhigeedaha ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa la shaaxaystay dhalinyaro ku sugneed ee mid ka mid a goobaha lagu shaaxaysto oo ku taala isgoyska baarayan ee degmada yaqshin gobolka banaadir ee muqdisho maanta halkan u joogno inaan dhagax dhigno waddo laami ah oo baar ayaan ka bilaabanayso ilaa iyo siinayn goos ku eg laakiin haddana aan ka sii wadi doonno halkaas aan ku geyn doonno ilaa iyo daljirka daahsoon runtii maamulka gobolku wuxuu ahmiyad gaara siiyey dibudhiska dalka gaar ahaan waddooyinka oo kuwa laamiyada muddo sannadii bar waxaa maroynaa waddadii sideedaad oo aan maarata ka hirgelinno magaaladan muqdisho een, horaan u ballan qaadnay in caasimaddu caasimadaha kale la tartanto siday ula tartami kartana waxay tahay in een, waxyaalaha asaasiga u ah bulshada een, la hirgeliyo waxaan ku faraxsanahay maanta in jocelyn mason oo ah een, madaxa hay-adda u n d b soomaaliya een, oo xafiiska nagu soo booqdo een, waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo ah qorshayaashii hore noo socday oo xiriirkii wada shaqaynta u n d b iyo maamulka gobolka banaadir Een, waxaan marka hore kusoo dhaweynay magaalada muqdisho iyo soomaaliya u rajeynay in muddada xilka hayo u n d b inay muhiim u tahay horumarka caasimadda iyo dalka oo dhan waxaan ka wada hadalnay sidii arrimaha shaqo abuurka arrimaha barakacayaasha iyo sidii xal waara loogu heli lahaa waxaan ka wada hadalnay een, arrimaha horumarinta caasimadda waan u sheegnay maamulka gobolka banaadir inuu qorshihii horumarinta eh, gobolkana diyaariyey een, hay-adahana eh, laga codsanayo inay nagala shaqeeyaan waxyaalaha annaga aan mudnaanta siino maadaama annagii wakiil ka nahay shacabkii gobolka banaadir xulashada wareysada ayaa maqlagaysanaysaan raadiyo hadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal Ee, waxgaradka ee gobolka sanaag ee maamulka somalilan ayaa waxay eedeyn kulul u jeesheen ee, dowladda federaalka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku eedeeyeen inay ka dambeyso dhibaatooyinka sidoo kale ee xurgufta siyaasadeed ay ka taagan gobolada sool iyo sanaag waxgaradka si gaara ayay dowladda federaalka soomaaliya ugu eedeeyeen inay ka dambeeyaan dhibaatooyinka ee dalka iyo sidoo kale ee xurgufaha siyaasadeed ee udhexeeyay puntland iyo somalilan inay ka dambeysa markaasna dabada ay ka riixayso xukuumadda ku sugan magaalada caasimadda ee muqdisho waa salaaman tihiin mudanama iyo marwaba dhammaan dadweynaha halka isugu wadi salaamay salaamtii salaamkan ku salaamay Eh, salaan ka bacdi eh, waxaan u malaynayaa waxaa lagu raagay in, eh, ka hadalka muuse muuse ummadda iyo islaamkuba waa ogyihiin afartanka sano u dambeysay inuu dhiig ku dhex jiray isaga iyo nimanka meesha la maamulaa marka inaynu wakhti dheer iskaga qaadno ma aha innaga waxaa inaa- ina- ina- ina- ina- inoo muuqata waxa weeye hadda tallaabadaynu qaadayno inaynu dhulkeenna difaacno innagu muuse horena inoogumu iman awowgiinayna ma xukumin abkiinayna ma xukumin inana xukumi maayo tan kale dowladda dhexe la sheegaa dowladda dhexe waruma haysaan annaga xamar tagnaa boqolkii shan iyo toddobaatan dadka gobollada waqooyi ka tegaya ka shaqeeya marka ninku markiisu soo sharaxayo wuxuu yidhaahdaa "Ah, doorashada iigu rid si aan somalilan kugu garabsiiyo marka dadka hargeysa ka shaqeeya iyo dadka xamar ka shaqeeya dadka xamar ka shaqeeyaa badan ee beesha dhexa ah marka waxa weeye farmaajo iyo maxay ahayd khayrka kama maarmaan meesha tan sidaa awgeed bay yidhahdaan waxaan la hadlaynaa gobollada waqooyi dadka degaan la hadlaynaa oo been bay sheegaan beesha caalamkana been bay u sheegaan beesha caalamka waxay u sheegaan in leeg baan u sheegaynaa annaguna waxaan leenahay marka wadahadal hadduu jiro dadku sideed iyo toban gobol buu ahayd miiska waa in la wada yimaada sideed iyo tobankii gobol waa in wax lagu qaybsadaa waa sideed iyo toban gobol buu soomaaliya ahaydee loo- loo- laysku xusa haddaanay taasi iman waa meeshaan doonu raacayna oo ka baxayna hadda dalka annaguna wasalaamu calaykum waraxmatullah dadkuna ha isdifaaco
waxaan kaloo fariin u diraynaa dowladda federaalka innagu halkan waxaanu nahay dad soomaaliya u taagan calaamadii soomaaliyaana laku dilayaa magacii soomaaliyeed baana laku dilayaa magacii soomaaliyeed baanu kula dagaalamayaa wax kale maaha oo hargeysa loogu xirxirayaa ergaabo loogu xirxirayaa bas ninkaana matala soomaaliya weli iyagoo ka hadlaya aanu ma- koley ma maqal cid maqasho miyaa jirta sanaag waxaa ka dhacaya ama ha noqdeen kuwa annagana metelaya oo jooga dowladda federaalka ama wasiir ha noqdeen ama xildhibaan ha noqdeen ama dadka dowladda soomaaliya metelo oo xukuumad iyo federaal leh gobolka sanaag dagaalada ka socda caburinta ka socota walaada ka socota weli dowladda soomaaliya kama ay hadlin oo kama ay jawaabin falkaas ka soconaya dalka ay iyadu madaxda ka tahay gudihiisa na waxaanu aaminsannahay oo u taagannahay in gobolladii soomaaliya oo dhan ama si gaar ah isugu xidhnaadeen ama gaargaar ha ahaadeen inay dowladda soomaaliya iyadu matasho oo dowlad u tahay sida la- ay sharciyadeeda iyo maandateedu yahay waxaanu halka uga diraynaa fariin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golayaasha gobolkan waxaa ka jira xaalad colaadeed oo qabaa'il iyo laysku hudminayo iyo dagaal sokeeye waa in laga hadlaa waa in laga wax laga qabtaa waa in la gaadhsiiyaa cidda wax ay ka maqli karaan nidaamka muuse biixi oo hadda hawshaa dabada ka wada waxaanu kale u diraynaa beesha caalamka jimciyadda quruumaha ka dhexaysa igad oo wadamada bariga afrika iyo ciddii arrintaas mid ku yeelan karta in colaada iyo fidnada iyo dagaalkaa sokeeye oo mar labaad labaatan sano soddon sano kabacdi gobollada waqooyi laga horinayo inay ka qaataan dabintiisa wax oo aanay xilli ay feereeyo xeeray fandhaarkala dhaceen aan hadal la bilaabin hadda in laga hortago taasna waxaan u jeedinayaa federaalka iyo maxaanku idhahdaayey beesha caalamka waxaan rabaa oo halka baaq uga dirayaa dowladda federaalka dowladda federaalka ayadaa deegaanada xukunta dadkan ay dowladu tahay hadday ka gaabsato oo nin u matalaya hargeysa matalaya go-aankiisa ay qaadato micnaheedu waxay noqonaysaa dagaalkii qayb ka noqonaysaa waayo walax jawaaba lagama hayo maalin walba dad dee shacaba iyo arday wax baranaysa oo lagu soo duulayo oo aan dowladda ka aamusan tahay anugu puntland uma arko inay ka hadasho laakiin dowladda federaalka waxaa lagu leynayaa dadakan waa calanka weeye sida odayaasha hore ay sheegeen dowladdu go-aanada ka qaadato ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu go-aanada ka qaateen oo dadkan mowqifkooda ha ka caddeeyeen
dowladda soomaaliyeed hadda laga hadlay dowladda soomaaliyeed maanta waxay taagan tahay waxa arrin dhacaya hadda aad maqasheen dhabalacagara dagaal maka dhacay duulaan maka dhacay ka horsool maka soo dhacayay miyaad aragteen madaxweyne ama kuwa noqday ka hadlay oo arrintaa la dhigiyay doonahayo hadday dowlad yihiin maanta ummaddan ciidan bay soo kala dhexdhigi lahayn xitaa nabadgelyadoo ilaaliya xataa kama hadlin duulaanka waxaan ognahay in dad mabaadida aaminsan oo faraha ka badan inay dowladda soomaaliya ka mid yihiin oo fikirka hadda aan ka hadlayno ee guracan matelaya dowladdii soomaaliyana ka mida oo baarlamaan ku jira oo golaha xukuumadda ku jira oo ku midaysan in halkaa laga difaaco waxa dadka iyagu ay isleeyihiin isku ehel baa tihiin ama diir baa tihiin aaminsan yihiin in halkaa la dhex jooga laga difaaco oo ay taagan tahay in la sameeyo loobi wax loo yaqaano ama kutba baarlamaaniya oo ay taagan tahay haddii laga hadlaba howlaha la yidhaahdo noolama dhaafi karo noolama dhaafi karo ay taagan tahay aaway kuwii ka dhignaameeye kuwii deegaankan ka tegi meeye kuwii maamulka puntland aaminsannay ka mid ahaa ee lagu midaysnaa oo aqal sare aqal hoose ba ku jiraa meeye ee inta soomaalinimada iyo mabadada jecel ee kale oo soomaali la wadaagi lahaa oo arrintaa dowladda iyo xukuumadda kala hadlameeya maxaa lagu aaminsan yahay marka waxay noqonaysaa in dowladdu laftigeedu ay qayb ka tahay haddii ay maamulka iyo caasimadda ay joogaan ummadda soomaali ay lahayd hadday noqotay banaadir state hadday tahay oo iyaguna stateka ay maamulka goboleedka ay ka yihiin ay tahay ha cilaamiyeen ha sheegeen oo inta kale wax nagama khuseeyaan dowladda federaalka oo la sheegayo oo laleeyahay halkaa waa dowladii federaalka ahayd waa dowladda aynu xildhibaanada geersanay xaaladda way aragtaa hadday sidaa ku sii daysana hadday ugu jeedaysona hadda waa aragnaa hadday wax ka qabadaysona waxqabadkeedu waa u yaallaa waxaa la yidhi ninka fadhiga kugu arki waayo laysuma taago laguma sara joogsado dhaliil bay leedahay hadal bay dhaliil ka leedahay waxa ummadda lagu gumaadayaa waa hay-adaha mucaawinaadka bixiya oo ururada dhaqaalaha bixiya ama eya ha ahaato ama yunan ha ahaato dhaqaalaha bixiya weeye way awoodaan inay ka xidhaan hadday ku sii daayeen dee waa aragnaa
midnimada iyo qarannimada haddaanay dadka iyadu ku hogaamin dadka kalena meeshay doonaan ba iska hadaya dalkan waxaan ummadda u sheegaynaa dalkani maaha waa soo jireen taariikhdana waa mahadlo adduunka taarikh baa ka hadha dunidana marba jiil baa joogay waxaa leed ciiddu marna waxay noqotaa malab marna waxay noqotaa bixin waxaa leed ninka aan dhuxushiisa ka qaadgelin hadda malabkiisa kama qaadgalo ninka dhibtiisa iyo dhuxushiisa iyo dagaalkiisa iyo caadifadiisa iyo midnimadiisa aan ka qaybgelin waxba kumale malabkiisa waxba kumale taasi taa wey tan labaad oo saddexaad ilaa iyo ingiriis talyaani xero warsageli waddanka leeda xero warsageli oo aanu ka hadlayno dheg bay waahay ingiriis kama talin oo talyaani kama talin intaba wuxuu ka ahaa xor wixii ka dambeeyey in cabdulaxas hadday tahay iyo jabaade kale ama snm ha ahaato maamulo nidaam kale dad ku soo dalbaday ha ahaato weligeed looga gumaysan ciddii kasta oo ku soo xadgudubta dalkan aan joogno waa layska difaacsa haddana waxaan u sheegaynaa caalamka iyo dadka muusabixi uu dabada ka wado oo hordalka u yahay sidii hore dalka loo difaaci jiray wixii ka ku soo xadgudba dadka ku nool inay difaacaysa diyaar yihiin
waxaan u dirayaa federaalka dalka kitaab baad u marteen waa u dhaarateen kitaabkii kaga dhabeeya dhaarti rumeeya waxaad baalmarsan tihiin baad moodaa waxaanu maqalnaa soomaaliya iyo somalilan baa la wada hadalsiinaya arrinkaasi waa arrin gef ku ah dalka iyo dadka guud ahaan soomaaliya o dhan yaa somalilan ma beesha ciise ma gudabiisi ma beesha isaaq ma beesha hartiga yaa yaa somalilan arrinkaasi arrin qaldan weeye haddii loo wada hadlayo reer reerna de waad garanaysaan cid walba haybteeda waa la garanaya haddii gobol gobol loo wada hadlayana waa la garanaya arrintaas waxaanu leenahay waa arrin qalada dowladda dhexe waa inay burisaa joojisaa haddaanu nahay beelaha waqooyi kuma jiro mana nihin dadka goonogoosatada ah oo le soomaali baanu ka go-aynaa saas ayaa mii caddaynaya allahu akbar baanu ku dagaalamaynaa insha allah tacaala allahu akbar baynu ku dagaalamaynaa allahu akbar ayaanu ku dagaalamaynaa oran mayno sidaa yeer maba oranayn sababta ay ku tahay way arkaan waa arkaan innaga unbaa tale inala gudboontay dee aan tayshanno maahay hadal kale ma jiro garabna waaynayno ilaahayna dad buu naga dhigay qarana oo wax walba haysta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa garta gobolka sanaag oo dhalishaas ujeedina dowladda federaalk soomaaliya ayay ku hasahaayeen kulan wanaagsan ayaan idin leenahay xulashada wareysada ayaa maqligeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibyaal ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallad qorsheysan waxay ka fuliyeen qeybo kamid a gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ciidanka waxay sheegeen in deegaano badan oo ka tirsan gobolka gado ay kala wareegeen al-shabaab askar ka tirsan ciidanka militariga soomaaliya ee gobolka gado oo la hadla warbaahinta wuxuu sheegay in xilligaani ay howlgallo qorsheysan ay wadaan islamarkaasna deegaana horla gobolka gado ay gohorow gacanta ay ku dhigi doonaan
sidaad u ogtihiinba howlgalladii ka socday guud ahaan geyiga soomaaliya ee looga ceeribtirahayay nabadiidka soomaaliya gaar ahaan tobankii dambe ee soon ku dambeysay howlihii baarreer aan ka wadnay dhanka koonfurta ayaan maanta u dhaqaaqnay annagoo hore uga soo howlgalnay dhanka mataqaanaa qorax dhankan tukud iyo mataqaanaa dhanka qorax u dhac gada iyo bay waay webiga labadiisa dhinac dadka sidaasa muhiimada u yaqaanaan waa webiga labadiisa dhinacan ka howlgalnay maanta waxaa noogu horeysay bakal iyo mataana ayaa noogu horeysay iyo buulweyn bakal iyo mataanaha waxaa weye bakal waxaa waaye waa meesha ay deganaayeen la dagaalanka argagixisada dagaal loogu golleey hogaar ahaan looga ciribtanayo dalka giyahan dalka soomaaliya ee horey ugu dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya ayuu ka mid yahay howlgalka aan ku jirno ilaahay baa mahad iskale saakii markaan tagnay magaalada tuulada layidhahda buuliweyn iyo bakal markaan tagnay shacabkii si gacmo furan leh ay nagu soo dhoweeyeen aad bayna u jecel yihiin in laga dulqaado argagixisada in laga dulqaado aad bay u jecel yihiin shacabka saaki waxaan dareemaynay farxad aad iyo aad u diran oo lagu jecel yahay dowladda inay gaarto aagaga ay joogaan al-shabaab wallaahi horta dadka oon waxay u qabaan dowladda ayay oon u qabaan sidaa darteed muddo badan ayay mataqaanaa hantidii bay ka qaadanayaan waxay ay haysteen bay ka qaadanayaan si awood lahayna uga qaadanayaan sidaa darteed in laga dulqaado aad bay u jecel yihiin saaka waxay dareemayeen in ay dowladda soomaaliya ay gaartay aagagii ugu horeeyey ee ay deganaayeen ururka al-shabaab kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibyaal raadiyo xadaado ayaad maqal dhegaysanaysaan xulashada wareysan waad dhegaysanaysaan ehelada marxuum gaashaanla dhexe cabdi cali siyad oo ku dhex geeriyooday xerada taliska ciidanka daraawiishta ee sheellare jimcihii lasoo dhaafeen kaas oo gelidiisa warar kala duwan horey uga soo baxeen ayaa waxay sheegayeen in sigaalkaasi ay shir qooleen saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay sheegeen dileyn taliyaal ay magacidooda shaaciyeen kuwaasoo markii ugu war dambeysay ayagoo ay yeereen balse wixii markaas ka dambeeya war ay maqleen uu ahaa geeridiisa sidoo kale waxay tilmaameen in sigaal geeriyooday uu hore u sheegay in dil rabaan taliyaasha ciidanka daraawiista iyo kan xerada daraawiista ee meydkiisa laga dhexarkay ninkan la yidhaahdo cabdi cali seed oo lagu dilay sheellare ninkaas baaritaankii la baarayna baaritaan saxa ma ahayn wixii laga sheegayna wax saxan ma ahayn waxaan u jeednaa oo aan aragnaa ninkaas in askar waardiyaad dhexdeed lagu dilay hal saac iyo bar subaxnimana lasoo gurigiisiio u jirin konton mitir in hal saac iyo bar subaxnimo loo sheegay loona diiday inay ama masawir ka qaataan ama meydka ay fiirshaan waxa ku yaal waxaa ka qayb qaatay qof la dilay oo dad dhexdiis lagu dilay oon hal qof loo xirin annagu weligaya ma anaan arag askartii waardiyaheedoo labaatan mitir labada dhinac ka jirta midna lama soo qaban mid lama xirin su-aal lama weydiin madaxdii amartay lama weydiin waxaan yaqiinsannahay ninkaas shan saaco habeennimaa guriga askar socotaa ugu timid soo baxaa la yidhi waa la waday maydkiisiina waa la keenay waa isdilayna waa lagu daray arrintaasi macquul maahan waxaan rabaa su-aasha ah taliyaha boliiska waxaan ka doonayaa aniga iyo eh, qaybaha uu ninkaas qaybtuu ka tirsanaa iyo dhammaan cidda ay qusayso in nala ku qanciyo ee xeraab ciidan oo waardiye laga hayo oo sarkaal heegani uu jiro oo kaamaboosta uu jiro oo uu jiro ma garanaysaa waardiye taagani uu jiro dhexdiisa qof ku dhintay ee oo muxuu ahaa ee intaasoo ay jiraan iyo in kale sababta ay ku bannaanka ku joogaan dadkii uu sargaalkaasi ku dhex dhintay ayaan waxaan rabnaa in nala ku qanciyo sharciyan waxa ay tahay sharciya waxa ay tahay maxaa badbaadiyey sharciga badbaadiyey oo ku soo kordhay ciidamada ku soo kordhay waa kee waxaan rabnaa in nala ku qanciyo taas aan doonaynaa in nala ku qanciyo oo ay bannaanka ku joogaan oo waardiyihii ku xirmi waayey oo joornaatigii ku xirmi waayey oo sargaalkii shaqada heeganka lahaa uu ku xirmi waaye saasaan rabnaa su-aashaas waa su-aasha koowaad aan rabo ee sharciyan inay nooga jawaabaan ee dowladdu inay ka jawaabto su-aasha labaad oo dowladdu aan ka rabnaa waxay tahay sarkaalkii waa dhintay xeradiiu ku dhex dhintay ee ciidankii dhexdiisiibuu ku dhintay sababta lagu duugayna waa la rabaa yaa duugay caddaynta lagu duugay oo sarkaalkaa lagu duugay oo la hayo oo nala ku qancinayana waa doonaynaa ayadana waa doonaynaa markii labadaas la waayo waxaan rabnaa meydkii la duugana in lasoo bixiyo oo la baaro dadkii shaqadaas hayana in in wax laga qabta baan doonaynaa oo sharciga la keeno haddii taa la waayo waxaan u sheegaynaa waan ka digaynaa oo wax badan oo na soo maray ay tahay oo soomaali lagu arkay inay tahay fursad baad haysataahe fuli waxaad rabto haddii dowladdu saas noqoto waxaa ka jawaabaya ciddii mas-uuliyaddaas intaasi waxay ku tusaysaa ninkaasi in la dilay lana shirqoolay waxay kaloo ku tusaysaa askarta meesha waardiyaha ka ahi alwaax toban mitira ama afar mitira ama shan mitira ama faseexad haddii laga xado meesha inay u maxkamadaysan yihiin bay ku tusaysaa waardiyaha loo saaray nin dhan oo la dilay in arki waayaan alwaax afar mitira intuu ugu yar yahayna loo diray oy ogaadaan oo soo sheegaan lagu maxkamadaynayo wax macquula ma aha waxaan caddaynayaa ninkaasi sida la caddeeyey oo isagu uu caddeeyey uu u sheegay in laba nin ay dilayso oo ay ka mid tahay taliyaha daraawiishta iyo taliyaha xerada oo la kala yidhaahdo sulub iyo ina goonweyn saan maqalay inuu yidhi labadaas nin baa idilaysa waxaan kaloo caddaynaynaa in habeenkii saddex saac loo yimid oo saddex nin u timid inay yidhaahdeen guriga subaxii isaga bax inuu yidhi saraakiishaydii madaxdaydii aan la ballansanahay hal saac kabacdi ama laba saac kabacdi shan saac ama afar saac ee sida la sheegana ay u yimaadeen kuwo kale oo ay yidhaahdeen waa lagu wacahayaa sarkaal waxaa ku wacahaya madaxdiiaa ku wacaysa sidaasna uu ku raacay waxaan caddaynaynaa ninkaasi in nimankaasi ay shirqooleen ma qarinayno manaan loo dulqaadan karo shil meel hadduu ka dhaco dhimasho meel hadday ka dhacdo waxaa lagu bayaamiyaa qoraalaa lagu bayaamiyaa sawiraa laga qaadaa meeshaas waxaan leenahay meel cidlo ah wax laguma dilin xeero dowladdu leedahaa lagu dilay maxaa loo gudbi waayey shil baa dhacay geeri baa dhacday maxaa loogu gudbi waayey talisyada ku shuqul leh oo adila ku roon yahay uu ka mid yahay taliska ciidanka boolisku oo uu ka mid yahay hogaanku uu kamid hogaamadu ay ka mid yihiin oo madaxtooyadu ay ka mid tahay oo ra-iisul wasaaruhu ay ka mid tahay maxaa xaaladaas shilkaa ka dhacay meesha taliyihii taliy raggii meesha madaxda ka ahaa iyo ciidankiiba xaaladaas maxaa loo gudbi waayey maxaa loo qari waayey maxaa loo qariyey waxaan leenahay waa mid indhaha la iska tirayo indhaha la iska tirayaa waxaana loo sheegayaa oo maaragtay saxaafadda loo soo gudbinayaa yacni sawir aan jirinin muuqaal aan jirinin ayaa loo soo gudbinayaa waxaana ku qanacayn ninkii afarta koone laga joogay oo la jiifay oo loo yimid oo la yidhi berri aan imaanayaa uu yidhi oo inta loo yimid reerkii uu ka soo baxay lagala soo baxay oo meeshaas lagu dilay ma ku qancayno marka annaku waa isdilay iyo warka la sheegahayo kulan wanaagsan aadin leenahay kusoo dhawaada xubintaas ku xiisaha badnada ee kalamaan arooy reer kalama reer kalama may war e haytaan geeka wudaaye eeda may hayta midka haysid midka ku xogaan haya min iin sheegdo maynka dheganta kaaga sheeg kaygu waa ku xogaa war idinka war ma haysaane nabadii nolol waxay diyaarinaysaa xuska maalmaha xurriyadda ra-iisul wasaare khayrena guddi uu magacaabay wasiiro ay ku jiraan hadda xorriyadda u diyaar garooba
masaar ma dib mooride ooda mooridaday oodase leeri war maxaa xurriyad la xusaa dadkii shacabka ay waddan ku dhashi aabba weysina wadda ay maraan ma waxaa ka wadaa dalku xor maaha war sidaa hadda rabta u qaada waryaaya waa iska murantaane cadowga ugu daran ee shacbiga ma taqaanin horta lacagta waaye saaxib lacagta war maahana waa madax kursigeeda ilaashata war isin dhowmakasne xaan cunaa yaanka daron war cadowga ugu darana shacabka waa kenya iyo etoobiya war cadowga ugu xun ee shacabka waa dhagaxda jidka taalla war yaa tanoo kale arkay ofba wuxuu rabo iska sheegaya war ma lacag cadow wahaa jirta war yaa cadowga ugu xuna shacabku waa ciidan aan shaqadiisa aqoon warwariye xuseen cabdille oo ka tirsan raadiyo kulmiye dhowr jeer uu la kulmay daacaddi maantaas ugu dambaysay asagoo u soo socda xaruntiisa shaqada ayay askar waxay u geysteen jirdil hanjabaad gaarigiina laga jejebiyey rasaasna lagu furay manahan markii ugu horrayso dhowr jeer ayaa weriyaha sidaan loo dhibay asagu mucaaradka u waraysta muu iska daayo war lankakanoo mu'aarad iyo muxaafid malan fidhiyo dogongmay dheega jiray walaashay wandaad wiinta markantii kookal iyo kadifa had lahayan iyooba dilidoo hayan war labada kun sagaal iyo tobanka sidii loo gudugalay ciidankaa wariyaasha lagu diray anigaa ka mid ahoo dhigtaa lii dilaacay maskiin adi may ku dileen war nimayo waxaan u malaynayaa ciidanka hadda jira shacabka inay difaacaan looma samayne kursiga inay difaacaan baa loo sameeyey amisoomna nabad ilaalin looma keenin dalkaane faragelinta shisheeye inay ilaalisaan loo keenay war dogoonka kanoo madi haan haado hataniin sheegase madiun ciidanka an habaabsadaanay war beesadooda ha la siiyo lacagtooda ha la siiyo lahayni mayninka sheegu wayti aana hele war meesha askarta tababarka loogu furay waa magaalada baydhabo wasiirka gaashaandhigaana u furay hore u soco gadaal u soco shacabka ilaaliyaana la barayaa war ciidanka in wax la bara mala diidanee wasiirka gaashaandhiga taliyii ugu horreeya ciidanka soomaaliya magaciisa saddexaad ma yaqaanaan war yaaya qayladhaan lama rabee ciidamadu dalkay u shaqeeyaan iyo dadka adinkuna la shaqeeya mushaarjo hal siyoy war waxaan i weydiinayaa madaxweyne waara yuusuf dabageeda xaggee kala marayaan iyagoo baraajil ha ogaaye waara yuusuf dabageed hali eber ayaa la diray war sida loo diray maba la dheelinoo cayaartii dhammeedba waa uu banaday baa la yidhi oo shabaqiibuu qaatay war guddoomiye madaxweyne waara uu magacaabay yuusuf dabageed wuxuu yidhi guriga kama soo bixi kartid
yuusuf dabageedan karafateen war anisiin haaye nuhnuh oo mahay deerase galmudug hijaha oo deerti mayna letaa may iskhilaafay madaxweyne haaf iyo ahlulsunna iskhilaafeena leeri warka madib badaday facebooka hortaba liska dacwooda jiray dacwadii facebook deerti yaa yoona jibaab rasme ee ka biyeen wallaahi been weeye waana laga been abuurtay waxba kama jiraan weeye waxaas ciddii wadwadaa wadwada nala ku soo riixi maahiyo annagana dan i muraad midna kama lihin ee ee maaragta sideena baan u wada shaqaynaynaa bay dhaheen
war madaye saaqow caaf madafaya u noqotid saasaa ku fiican tahay warxaaf wuxuu xilka ka qaaday afhayeenkiisii maahana waa guddoomiye gobolka mudug mid kaluuna magacaabay war safiirka soomaaliya kenya u fadhiya ee tarsan waxa uu yidhaahday xiisadda u dhexaysa labada dal wax saameyn ah kuma yeelan safaaradda madaxtooyada soomaaliyaba wax saamayna kuma yeelane shacabka bisaa la dhibaateeyey war xirnaanshaha waddooyinka madaxda dowladda saameyn kuma yeelan shacabkay saameyn ku yeelatay waree dhacaya waxaa la yidhi aqligaa u ba'an baa la yidhi xubin buu kootaaye ruuxii bistiismaanku yahay una bogsoon waaya bilaash noloshiyo milguhu waa barkumataal bilaawaha intaan sideennay oo boqonta goynaynay ama aan buntuq iyo rasaas bagac ka siinaynay darrigiyo intaan xaafadaha beel u dirinaynay xoog soo boqooliyo col baa qaatay badihii war intaas dhibaato ehooba gobtan digtor habeebanseede war intiina waxaad sheegaysaan shaqa abuur ma noqdaane shaqooyin ka bannaan soomaaliya baan idin hayaa naxli designer qabyaanad driver laaluush beer kalageyn editor iskudir writer mashruuc taker tuhum believer soomaaliya attacker tuldaan nominator iyo colaad combainer war baalgamuundinimi ebernoo dhigdayna jeesha gadiyeede eh hal habba kama jiro kamana aqaan warbada isaqow adiga wax ma fahmine weligay ma arkan dagaal la xayisiino oo liya shaqo balan waay anigaba weligay ma arkin tuun shaqo laga dhigaayo warnimayo waxaa la yidhi caqligaygu waa kooban yahay amar ilaaheeye niman yahow jacayl iyo qabiil maa la kala daayo intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin war sidaas baana gabay aniga haya fiicane haddaad fiican tahay dumarkaba u fiican tahay adigaa fiicanoo waan ku jeclahay waay war gabay gaaban anisiin haaye maandheeskow jeceel ma xuma midkaad jeclaatay sajufada ma ka dhashay war yaaya war waa waalateennadha kala wada war yaa jacayl lama koontaroolo yaa idin yidhi jacayl aa la koontaroolo
waryaa kursigaan jecelnahay
naga taga imaanka allah idin gershe
aad iyo aad ay umahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan kusoo dhawaada heesta bilowga barnaamijka kaasan ballanqaaday
doc kastoo la ego nolosha dunidu waa dabkee doc kastoo la ego nolosha dunidu waa dabkee hadduu dabkii dhaxmoodo maxaa lagu diiriyaa hadduu dabkii dhaxmoodo maxaa lagu diiriyaa waa tilmaan la daaho degdee kuma habboone waa tilmaan la daaho degdee kuma habboone adoo degan u fiirso adoo degan u fiirso ujeedada ideersi hadduu dabkii dhaxmoodo maxaa lagu diiriyaa hadduu dabkii dhaxmoodo maxaa lagu diiriyaa waa tilmaan la daaho degdee kuma habboone waa tilmaan la daaho degdee kuma habboone adoo degan u fiirso adoo degan u fiirso ujeedada ideersi ruxadii la darto darajadii la saariyo ruxadii la darto darajadii la saariyo xilkii daryeeli waaya dabdhaxmooday weeye xilkii daryeeli waaya dabdhaxmooday weeye waa su'aal dacwayno madaxa daalinayse dirinayo wixii lagu dirinayo dadweynaha la weydiiyo
durdurka laga cabaa biis lagu dabaashaa durdurka laga cabaa biis lagu dabaashaa hadduu haraa dareemo darkee laga waraabshaa hadduu haraa dareemo
heestaas waxay gabagabo tahay barnaamijka caawa soo saaray ila socodsi anigu xasana saaxiibka cumar axmed ibraahim saxeefa u farsameynayay tan intaan barnaamijkan dib dib u kulmi doonaan nabad ahaada shacabka soomaaliyeed
waa tilmaan la daaho degdaa kuma habboone adoo degan u fiirso adoo degan u fiirso ujeedada ideeqsi
ruux adduun yahaysta dahabkana barkaanaya ruux adduun yahaysta dahabkana barkaanaya wixii sidaqi waayeen durdur oomay weeye wixii sidaqi waayeen durdur oomay weeye waa su'aal dawayno madaxa daalinayse waa su'aal dawayno madaxa daalinayse darkii laga waraabin darkii laga waraabin dadweynaha la weydiin
qofkii cudur dilaayo dawaada bogsiise qofkii cudur dilaayo dawaada bogsiise hadday dawo bukooto maxaa lagu tabiibaa hadday dawo bukooto maxaa lagu dabiibaa waa tilmaan la daaho degdee kuma habboone waa tilmaan la daaho degdee kuma habboone adoo degan u fiirso adoo degan u fiirso ujeedada ideeqsi
dalalimiaada dintiyo dastuurka iyo xerka dalalimiaada dintiyo dastuurka iyo xerka haddii daba la saaro dawo bukotay weeye haddii daba la saaro dawo bukotay weeye waa su'aal dawayno madaxa daalinayse waa su'aal dawayno madaxa daalinayse habiibi dadweynaha la weydiiye
subaga duufankiisa dadku ka dhaashadaane subaga duufankiisa dadku ku dhaashadaane haddii dufan basaaso maxaa duxdii ka qaaday hadduu dufan basaaso maxaa duxdii ka qaaday waa tilmaan la daaho degdaa kuma habboone waa tilmaan la daaho degdaa kuma habboone adoo degan u fiirso adoo degan u fiirso ujeedada deeqsi
dhaqanku duugsi wayaan dalkiisu wuu ku dhaataa dhaqanku duugsi wayaan dalkiisu wuu ku dhaataa haddii dadkiisii aaso dufan basaasay weeye haddii dadkiisii aaso dufan basaasay weeye waa su'aal da'weyno madaxa daalinayse waa su'aal da'weyno madaxa daalinayse halkii duxlo ka dooni halkii duxlo ka dooni dadweynaha la weydiiye